tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid nteen oodaan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka waxaannu aalaab uga hadalnaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo sidoo kale sida bulshada u qaadatay wacyigelinta ka soo baxaysa matalooyinka dhakhaatiirta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee dalku ay siinayaan bulshada sidoo kale eegnaa warbixinadii ugu dambeeyey caalamka ee ka hadlaya xanuunka coronavirus barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah islamarkaan igala qaybgeli doona doctor faatix oo ah agaasimaha isbitaalka soomaali sirianes ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale doctor cabdinuur gaari oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka jaamacadda ummadda ee muqdisho barnaamijka waxaan si toosa uga hadli doonaa waxyaabaha ilaa weli iyadoo tiradu ay sii badanayso dhimashada haddana bulshadu uma eka kuwa qaadanaya tilmaamaha caafimaad ay siinayaan dhakhaatiirta caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo dowladdu xil saartay in xanuunkaasi ay la tacaasho maxay tahay sababta ilaa iyo hadda taagan ee bulshadu aysan talooyinka u qaadanayn qaarkood oo weli ay aaminsan yihiin fikradii hore ee xilligii cudurku bilaabanayay qodobkaas ayaan si toosa uga hadli doonaa barnaamijka anigoo timacaddaa idinla socodsiinaya halkaan idinkaga soo jeedin doona intuu barnaamijku socdo maxamuud faarax sidow ayaa farsamayn doona kusoo dhawaada mar kale faaqaada covid nteen meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda covid nteen ayaad dhegaysanaysaan waana sagaalka bisha shanaad sanadka labada kun iyo labaatanka waxaanu barnaamijka sida hore idinkugu sheegnay aynu uga hadli doonaa iyadoo weli ay tirada dhimashadu ay sii kordhayso haddana bulshadu ma ahan kuwo ku baraarugsan talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirta caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumaddu xil saartay ay bixinayaan haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda taagan eeay bulshadu u qaadan layihiin talooyinka ay siinayaan dhakhaatiirtu waxaan marka hore waxaa si toosa qadka telefoonka ugu jira doctor faatix oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee soomaali siraanes magaalada muqdisho balse marka hore waxaa dhegeysan doonaa warbixin ka hadlaysa goobaha dadku isugu yimaadaan ee muqdisho oo kadib ayaan martida usoo laaban doonaa marka hore waxaan dhegeysan doonaa warbixintan cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorsha uu nooga diyaariyey arrimaha goobaha la isugu tago xeebta liido waxay ka mid tahay goobaha bulshada muqdisho ku nool ay u damaashaad tegi jireen maalmaha jimcaha iyo khamiista sidoo kale maalmaha fasaxyada dadku waxay u tegi jireen in wakhtiyo kala duwan ay ku qaataan halkan tan iyo markii cudurka coronavirus uu soo gaaray gudaha dalkeenna waxaa wasaaradda caafimaadka talooyinka iyo awaamiirta ay soo saartay ku jiray in la joojiyo goobaha bulshada ay isugu timaado waxaana ka mid ahaa xeebta liido isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa xeebta liido ee magaalada muqdisho haatan waxaana aada u yar dadka yimaada
waa waayo jimcaha khamiista waa imaan jiray siday maanta u taalla iyo siday markii hore u aali jirtay isma leh waxaana keenay say ila tahay cudurkan dilaaga oo maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo ummada adduunyadao dhan ka taaga marka maanta waaba cidlaba annagaaba cabsi waynaba labalaba inaan isla soconno marka kaba tagno xaafadayna ka aadnay ayba galabta joogtaan بسم الله فخو وين او دحيسا مالنتي او معناها جمعيني ساعه عمل marka la imaado meel istaaga ma jirto ma fahantahay meel aan bulsho ma fahantahay ana waa kaas xaga filmaanka samee jirna ani asmaan ma fahantahay wallahi saaxo waa isbedel jawin waa isbedel ma fahantahay wax walba waqtiga sheegaya dadka waa cabsadeen xogaa gurigooda jooga ha nin walba waa cabsada gurigooda joogaan ma fahantahay waxaa shaqa la-aan dareemaya dhalinyaro badan oo halkan doomaha isaga xiray waxaa ka mid ahaa dhalinyarada ka shaqaysa doomaha dadka u damaashaadgeeya xeebta iyo agaarkeeda qaarkood oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inuu aada u yaraaday lacagihii ay ka shaqayn jireen halkan maalmaha jimcaha iyo khamiista farqi weyn aa u dhexeeyo oo ebel waxaa la soo qaadan oo tusaale ahaan jimcadii haddaa imaano oo waxaan qaban jirnay laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo doolar haddeertaan oo ramadaanka hadii la gaaray cudurkii saama- saameyntii u yeelatay waxaan qabanaa adii toban doolar ka hoosaa qabanaa waxaa ugu wacan cudurka saameynta u yeeshta cudurka saameynta u yeeshta dadkii aa yaraadeen oo xeebtana dad joogana male waa cidlo doomankiina waa kuwaasa xagga iska kama yihiin saas waay halkan waa xeebta liido magaalada muqdisho maalinta jimcaha oo maantoo kale ah halkan waxaa isugu imaan jiray kumanaan shacab ah oo ka yimid xaafadaha magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a deegaanada ku dhow siyaabo kala duwan ayaa halkan u imaan jireen labada maalin waxaana qaarkood ay halkan u soo doonan jireen inay u soo nasiino doontaan halka qaar kalena ay u soo dabaaltegi jireen laakiin marka uu bilaawdo cudurka coronavirus cabsida laga qabo isla markaana uu soo gaaray dalka waxaa aad u yaraaday in dadka halkan imaan jiray ay yimaadaan maalmaha jimcaha iyo khamiista ayagoo laga cabsi qabo cudurka coronavirus inuu fido waxaa sidoo kale dadku ay u muuqdaan kuwa u hoggaansamaya talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka ee looga hortegayo cudurka coronavirus
aad buu umahadsan yahay cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inooga soo diyaariyey xeebta liido oo ka mid a goobaha dadku inta badan isugu tegi jireen balse weli waxaa taagan goobaha qaar ee sida kafateriyada xilliyada galabtii la isugu yimaado oo bulshadu aysan ku kala fogeynayn sidoo kale suuqyada waaweyn ee muqdisho iyo dhammaan dhinacii saamihii kala duwanaa ee bulshada la siiyey ee ku aadanaa in dadku ay dhowraan nadaafadooda iyo sidoo kale dhinaca salaanqaadka oo inta badan la sheega markhaatiirtu ay sheegtayba in la isugu gudbi karo sida ugu fudud ee xanuunkaasi uu qof walba ku gaari karo waxaa iminka si toosa qadka ugu jira oo aan usoo laabanaya doctor faatix oo ka mid a dhakhaatiirta muqdisho islamarkaana ka mid a golaha dhakhaatiirta ee soomaaliyeed doctore haddii aad dhegeysato warbixinta iyo sidoo kale mowduuceenna maanta uga hadlayno barnaamijka soo dhowow marka hore subax wanaagsan bal talooyinkaaga ku aadan marka hore nooga horumar ee ku aada xanuunka coronavirus sidii bulshadu uga taxadiri lahayd
aad baad u mahadsan tahay baadan radio muqdisho waa igelinta habka aad u wadaan run ahaantii bulshadu wacyigelin badan bay qabtaa sida radio muqdisho loo mariyey iyo runtii xarumo kaleba ama warbaahinada kala duwan ay u baahiyeen wayna ku mahadsan tihiin shaqada ballaaran ee aad ka gasheen runtii qeyb weyn cudurka intuu naga dilo ka badan inuu dili dili lahaa ayaan aaminsanahay laakiin wacyigelin oo la iska xil saaray in ay intaasi ay noogu baaqatay runtii bulshada waxaan leeyahay laftirkooda weli cudurku waxaad malaysaa inuu sii kordhahayo ee, dadaal bay wadaan laftirkooda ee, sidii horema bulshada wacyigu waa gaari laakiin haddana weli waxaa jirta dad badan oo aaminsanba cudurka inuusan ka jirinba soomaaliya ayadoo ee, dhimashadii ugu badneyd wadanka laga diiwaangeliyey Ee, run ahaantina aa, mushkilad ay nagu hayso in dadkii laftirkeeda xarumihii inta tagaan ay isbaaraan because riboodka la haayo inuu ka badan yahay ayaan isleeyahay aniga because of taqriir ay soo saareen s m a groupkan eh, dhakhaatiirta ay ku midaysiin oan ka tirsanahay ayaa jiray oo ahay inuu cudurka ay suurtagal tahay inuu hoos si hoose u faafayo marka inta eh, wasaaraddu ay cayinayso in ka badan inay jiri karto ayaa la arkaa maadaama oo geerida ay aad u badanaysay maalmahan dambe sida la diiwaangeliyey eh, maamulka gobolkana laftirkiisa uu sheegay marka eh, bulshada waxaan leeyahay inta hadda aad wadaan ka badan ayaa loo baahan yahay qof walbo markii uu qof lacag u dhiibo ha faraxasho markuu qof alaab kale u dhiibo ama uu ka qaado ha faraxasho Eh, difti one meter ha laisu jirsado Eh, run ahaantii waxaan socodka aan muhiimka ahayn ha laga fogaado maadaama ummadda uma duruufeed ay iska tahay runtii een, haddana kama marno ee badbaadinteedii meesha waayahay marka arrinta aad ka dhawaajisa ee ku aadan in bulshada qaarba aysan aaminsanayn xanuunka uu dalka ka jiro taasi maxaa sababi karaa is leedahay ka dhiktar ahaan markaad eegtid ama aad u fiirisid in xaaladda jirta
Een, marka la sababeynayo runtii dhinacyo badan in laga eega ay u baahan tahay qaar waxaa laga yaabaa inay u arkaan eh, cudurkan inuu siyaasadaysan yahay oo ay leeyihiin een, mashruuca lagu raadinayaa ama eh, muddo kororsiya lagu raadinayaa group dankaasay noqon kartaa group waxay noqon kartaa eh, aqoon yari ama een, xogow eh, inaysan manhajiyan aysan dhisnayn ama dad xadaariyan dhisan aysan ahayn waxay kaloo noqon kartaa dad ma garanaysa ay itlaaqiyan isaga hadlaayo oo rabo inay warbaahinta kasoo muuqdaan rabo marka faktarada way fara badan yihiin mid aqooneed mid eh, siyaasade ahaan in cudurka loola golleeyahay u fahmeed iyo dhinacyadaasay noqon kartaa marka een, waxaan toosoo abaarayaa tiimka aaminsan een, xitaa waxaana soo martay in la dhaho cudurkan qof muslima kuma dhaco runtii dad badan oo muslimiina dunida wuu ka laayay ee, wadamadii horu marayna sida aragtay ay u laayay ee, annaga dad hanaga dila laakiin weli aynaan qabnaa laakiin haddana saasay tahay weli tabarteena waxaad maraysaa bulshada inaysan aada ugu xisaabtamin marka ee, waxaan usoo jeedin lahaa bulshada cudurka inuu jiro xaqiiq waaye runtii rag dhakhaatiir ah uu ku dhacay oo u shaqaynayey xarumihii ay ka shaqaynayeen uu ku dhacay runtii hadda kasoo badbaaday ee, qaarna weli ay la yara xanuunsan yihiin marka suurtagal ma ahan shaksigii ku shaqaynayay in cudurka la dhaho een, cudurkiiuu ka qaaday qof bukaan haddii wixii ay faalsi yihiin marka bulshada ha ku egri qaataano professional dhakhaatiirtii ugu shaqaynaysay inay khatar u galeen runtii ee, qaarkoodna ilaahay ka badbaadiyey qaarkoodna rajadooda ay fiican tahay waayahay aad baad u mahadsantaha aan kugu soo laabanaya qadka telefoonka igugu jir ee, waxaa iminka inagu soo biiray doctor cabdinuur gaari oo ah agaasimaha ama madaxa ee, kulliyadda caafimaadka jaamacadda ummadda ee muqdisho islamarkaana aan kasoo shaqeeyey dalka een, xiliyadii een, burburkii sidoo kale een, een, kana shaqeeya ilaa weli oo ka mid ah een, dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ee ku nool dalka Ee, doctore soo dhow marka hore een, waxaynu uga hadlaynaa barnaamijka een, weli iyadoo dhibaatadu ay socoto ee dhimashada bulshadu ee xanuunka corona virus oo tiradu ay sii badanayso haddana bulshadu isma bedelin oo een, xan- tax- ka taxadirka xanuunka weli waxba iskama bedelin qaarkood maxay tahay sababta ilaa ay hadda taagan ee bulshadu ay u qaadalayeen tilmaamaha ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee xukuumaddu xil saartay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، arrintaasi waa arrin aada iyo aada xaqiiqatan looga naxo ama looga xumaado in cudurkii uu kor usii socdo iyada oo dadaallo ay jiraan oo maaragtay dadka usoo dhacayo cudurka ay badan yihiin sidaan unoqo su-aashaad i weydiisay een, waxaa jira faktaro badan oo caawinaya in uu ma- maaragtay cudurka uu sii kordho oo uusan yaraanin oo ku saabsan bulshadeena bulshada soomaalida waxa weeyaan waa dad sooshiyaale aada isugu dhex jira weeyaan oo maaragtay eh, wada sheekaysiga iyo wadahadalka iyo maxaanku idhahdaa israacidda iyo waxyaabahaas ay aadka ugu badan yihiin weeyaan taas waxaa labeeya sabaha cibaadada oo masaajida mawlacyada
oo ayaguna sidii ay ahaayeen een, aan waxba iska bedelin waay khaasatan bishaa barakaysan oo lagu jiro oo dadku dee masaajida ay aada iyo aada u imaan jireen eh, maaragtay eh, taraawiixda iyo salaadaha oo masaajida aada u buuxsan jireen waa sidii wey wax isbedelay ma jiraan Een, arrintaasna waa arrinta yani factorka ugu weyn oon isleenahay wuu wuu ka qayb qaadanayaa oo sababtoo ah dadkii markii masaajidkii eh, boqolka qof qaaday boqol iyo konton ay isugu yimaadaan oo dadkii ay maaragtay isku dhadhagan yihiin dadkaas waxaa shaki la-aan ah Mm.
dad cudurkii qabaa inay ku jiraan marka een, halkaa marka waxa weeyaan qofku markuu ka qaado isna waa sii qaybinaya waa sii qaybinaya waxaan la oran karaa een, cudurku aad buu ufaafay aad buu ufaafay waxaan umalaynayaa tobankii qof inaysan shan ka yarayn dadka um- ama maray ama maxaan ku idhaahdaa haddii lay ku ran yahay ujiifa een, welina dadki si hoose iyo si koraba waa loogu sheegay ma aysan dheg tala cusbeynin sababtoo ah danahoodii caadiga ahaa keliya un maraafiqdii ama meelihii waxbarashada oo iskuuladii iyo jaamacadihii baa la xiray laakiin sida kale waxaan odhan karnaa wax kaloo isbedelay ma jiraan dadku sha- shawaaricdii iyo jidadkii waa buuxaan maaragtay masaajidii waa buuxaan meelihii kaloo la isugu imaan jiray oo hoteelada waa buuxaan taasi marka waxay saacidaysaa inuusan cudurka hoos u dhicin oo uu sii socdo sababtoo ah Mm.
waad garanaysaan adduunka haddii aada la socotaan yani waxaad is leedahay magaalooyinka een, dadku deganaa ma laga guuray baa is leedahay oo maxaa baabuur soconhaya qof soconhaya qof maaragtay een, een isu imaanhaya ma jiraan qof walba gurigiisii ayaa maaragtay awaamirtii iyo order ka imaanhayay hay-adaha caafimaadka iyo dawladda markay dadku qaateen waa maaragtay badanaa waa la xakameeyey laakiin dadkeenna waxaan usoo jeedinaynaa inay qaataan oo qofku een, uu qaato talada dadka khubarada caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda iyo amniga iyo wax ka imaana inay qaataan Waay.
dantoodaa ku jirta waay waay haddii aysan qaadan hadee mashaakilku waxa weeyaan waad arkaysaana waxaa ka dhalanaya haddaba indhehenu ay arkayaan maaragtay dad badan oo soo dhacaya dad badan oo dhimanaya dad badan oo een, u- u- u- u- susceptible oo ah inuu ku dhaco cudurka u nugul marka inahaas baan isleeyahay ma garan waay marka eh, doctor ma kula tahay dadka qaar inaysan weli aaminsaneyn xanuunku gudaha dalkaba uu ka jiro
Kus- su-aashaas ku celi oo raalli ah Eh, weli macnaha dad waxaa jira aan- aan- aan- aan sida bulshada qaar ay kuu sheegayaan in xanuunku uusan ka jirin gudaha aaminsan arrintaas adiga maxay kula tahay haddii aad fiirisid ka dhaktar ahaan wallaahi waa sax weye faktarada kuwii hadda aan tirinhayay ka mid tahay oo dadku inkasta oo hadda dadku ay yaqiinsadeen in cudurku jiro oo dadku badankiis ay ka daadegtay laakiin dadku waxay aaminsan yihiin waa iska hargab haddii lay ku reeyo biyo yar iyo liin iyo waxalaca cabo maaragtay yacni weli cudurku inuu yahay cudur dilaa ah oo halis ah oo faafahaya oo dhib badan geysanhaya oo dad badan u dhinteen weli si fiican dadka ugama daadegin si fiican ugama daadegin marka een, waa arrin jirta oo oo- oo oo aada iyo aada shaayo ah laakiin bilowgii bay badnayd hadda waxa weeyaan dadku indhahooda ayay ku arkeen dad badan oo dhimanhaya iyo dad badan oo cudurka u yaalla iyo way arkeen marka midaas oo ogaanshaha waxaan isleeyahay way og yihiin laakiin inay qaataan tillaabooyinkii loo baahnaa ayaa meesha ka maqan oo maaragtay ay dadaalaan midda kaleetoo caawinaysa waxa weeye Mm.
guri walba oo soomaaliya waxaad ogtahay marka ugu yaryahay toddoba qof baa marka ugu yaryahay jooga marka toddoba sideed toban qof baa joogta oo een, social spacekii male gurigii waxaa qolkii seexanaysa ilaa afar qof saddex qof baa seexanaysa Een, waxaas waxyaabaha iyaguna ka qayb qaadanaya waxaan maalin dhaweed arkayay guri oo maaragtay ilaa dad toban qof ku dhow een, ay ay ay joogaan oo la yidhi hal qofka mu tegin macnaha waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan oo hadda calaamadaha ugu ugu muhiimsan oo intaan dhiigga laga qaadin qofka la garan karo waxaa ugu muhiimsan in qofka ay fasakto bandha inuu lahaa qufac lahaa furti iyo dhadhankii u waayo marka waay waxay igu dhaheen cid ciddaasay u dhan tahay wuu wuu maray bahalkaas ma garan inkastoo ilaahay u suugeeyey oo maaragtay iska waaya waaya waaya waaya doctore doctor aad baad u mahadsan tahay waan eh, waa dhegeysanay een, een, waana fahanay een, een, tallaabada bulshada u baahan tahay in la qaado ee ku aadan een, xakameynta xanuunka coronaviruska Eh, waxaan u laabanayaa doctor faatix oo qadka telefoonka si toos ugu jira eh, doctore markaynu eegno eh, wax weli way socdaan een dadaaladii kala duwanaa ee wacyigelinta een dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale een een arrimihii bulshada loo galay oo bulshada laga wacyigeliyey maxay kula tahay ilaa iyo hadda bulshada een soomaaliyeed oo weli dhaqankooda aan bedelin een sidii horeyba ay ugu dhaqmi jireen een ka hor xanuunka ay u dhaqmayaan maxay kula tahay weli way dhiman yihiin oo wacyigelinta ka dhiman
aada umahadsan tahay runtii waxaa loo baahan yahay tilaab ka duwan tilaabta hadda jirta in la qaado lana qiimeeyo guddiga barnaamijkan uxil saaran iyo wasaaradda caafimaadka ee arrimahan ku shaqeeyaba in barnaamijka si loogu arko dhexdhexaad culummadii guddiga lagu soo daro in runtii guddiga reporterska ah si loo aamino in wixii shaybaar khubaro shaybaar oo runtii tiimka hore ugu shaqeynaya ka madax banaan in sidoo kale lagu daro oo dadka dad magac ahaan iyo cilmi ahaanba ay fahmayaan muddana ku dhex jiray waxaan in ay si dheeraada oga arkaan wixii marka wax waxay isaga ekaanayaan far laakiin haddii uu reportkii ciddii sheegaysay ay dawladdu tahay haddii xaruntii dadka la geynayo ay dawladdu tahay dadkii qaarna dawladdii ay faabiya ka qabaan marka waxaad u malaysaa in dadka ay kusii dheganaan karaan waxan waa mashruuc waayo dad badan waxay aaminsan yihiin waxan inay mashruuc tahay ooda aysan ahayn wax usmali soo gaarin waay marka markaynu loo kasoo tago aaminsiiyo isbitaalada bareefadyada waa inay doorka ku qaataan dhaktiir badan oo waxaa jira duma- ummadda ay aada u taqaano magacna ku dhexlay bulshada in laga dhex arko hay-addii s m runtii ay door weyn ku yeelato midowga dhakhaatiirta ilaa iyo kun dhakhaatiir ku dhawaad baa ku midaysan Mm.
taas waxay fudayn kartaa in dadkii ay aaminaan marka wax dhexdhexaad u eg in laga dhigo oo riboodka mar walba ay cidda ku dhawaaqaysa iyo qaabka loogu dhawaaqayo in dib wax un looga bedelo aadaan u jeclaan lahay waayo marka ka dhaqaatiir ahaan marka loo eego een dhaqaatiirta soomaaliyeed ee muqdisho gaar ahaan kuwa ka shaqeeya een isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay ee ka ka howlgala muqdisho iyo gobolada dalka een waa een waynu ognahay dadaallo kala duwan ay wadaan oo dhinacii wacyigelinta bulshada ee xanuunka coronaviruska haddana waxaad sheegtay in loo baahan yahay in loo wada midoobo xanuunka idinka maxaa idinka reebay marka loo eego xanuunkan een een een iyo sidoo kale wacyigelintiisa
aadaa umahadsan tahay su-aal macno la ada weydiisay runtii gacmo wada jir bay wax ku gooyaan runtii waa mahmaha macno badan ku fadhiso nin walba dadaal buu wadaa aniga sidaan aaminsanahay laakiin waxaad u malaysaa inaan la wada soconin aniga kula hadlaayo horaan kuugu sheegay intaanan iskuullada la fasixin waxaan booqday xarumo iskuul aan ka dadkaasi ka wacyigelinayo khatarta cudurka uu leeyahay siyaabaha lagu kala qaado runtii iskuulaadka markii la xirayna runtii waa ka hambaliyeeyey because of meelaha ugu badan oo dayarta isugu imaanaysay ahayd marka midowga dhakhaatiirta aan ka tirsanahay waxay soo saareen qodobo ilaa iyo lix qodob ah inta uusan cudurka uusan magaalada soo gelinba sida la aaminsanay laakiin midowga dhakhaatiirta waxay aaminsanaayeen taqriir ah in cudurka uu soo galay magaaladu eh, si hoosena uu u faafaayo markiiba waxaa soo shaac baxday in dad badan qubuuraha la geynayo marka dadkaas qubuuraha la geynayo ma dhihi karno boqol kiiba boqol waa coronavirus maadaama oo caddayn ama baaritaan sax aanan u haynin laakiin waxaan eh, qiri karnaa inuu door uu ku leeyahay kororka geerida saameynta oo ugu badanna inuu inay asiga tahay inkastoo dad waxyaaba kaloo dhintay ay jiri karaan marka dadaal waan wadnaa eh, ka isbitaal barefad ahaan hadda soomaali syrian fariimo waxaa jirta oo bukaanadii soo booqdo o dhan aan u dirno oo runtii way diiwaan gashay isbitaalka system standard oo wuxuu isticmaalaa somaali syrian bukaankii maalintii la furay soo booqdo hadda laga helayo eh, faylkiisa marka fariimaha waan dirnaa waan ku mashquulnaa waqtidaan gelinaa midowga dhakhaatiirta shaqadaas ay qabteen ilaa iyo eh, uu gudoomiye ma- barsa maxamed uu gudoomiye ka yahay Eh, haddana saasay tahay weli waxaa laga rabaa wasaaraddu inay a- inay abuurto jawi lagu wada shaqayn karo ay banayso kuraas lagula shaqayn karo ma fahmi karno eh, macnaha ayaga xaggooda laakiin dadku wasaaraddu inay shaqaysay ay waqti gelisay oo kharash gelisay oo ay awoodeeda ugu baneed isticmaashay shaki kama jiro laakiin weli waxaad u malaysaa laba qodob inay culays uu ka taagan yahay Mm.
qaabka dadka uu ku dhaco loola tacaali lahay yani waxaan soo jeedin lahaa isbital martina si dadka ay ugu qancaan qalab ma yaalay aaminsan yihiin waxaad ogeed oo qalabna waa la geeyey Mm.
Eh, anigoo ka warhayo intan iyo ventilatore ay yaalaan tiradooda haba iska yaraatay laakiin haddana eh, dadka waxay aaminsan yihiin meesha inuu qalab oolin meesha inuusan eh, daryeel badan ka jirin Waay.
marka wasaaraddu ha samayso barnaamij lagaga hadlaayo tayeynta xarumaha seka dadka bukaanada in lasoo qaato muhim ah laakiin qalabka yaal iyo qaabka u shaqeeyo iyo dadka qaabka loo daryeelayo iyo qofkii wixii transparency hadday noqdaan wax oo waxay noqonayaan reliable waayo aad bad mahad manhaj aad caam oo ummadda iska fahamsantaena waa jira oo public iyo barefad inay isku mid yahiin marka wasaaraddu waa inay doctorship la samayso isbitaalada barefadka boqolaal bukaan oo aniga lafsan ahaantayda aan ku kala taliyay in la geeyo isbitaal martini oo waxaa jirto xaaladooda ay khatar u gashay ama u dhintay naqas iyo waxyaaba la xiriiro marka waxaan aad ugu boorin lahayn wasaaraddu in isbitaalada eh, barefadka inay doctorship ay siiso maadaama bulshada intooda badan ay ku xiran yihiin isbitaalada barefadka waayo aad baad u mahadsan tahay waxaan u laabanayaa inagoo barnaamijka gabagabadiisii joognaa doctor cabdinuur gaari ee si toosa sina qadka telefoonka ugu jira Eh, doctore eh, markaynu eegno arrintan eh, dhaktarka kale uu ka dhawaajiyey doctor faatix ee ku aadan midaynta dhakhaatiirta soomaaliyeed ee muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ma kula tahay arrintaasi eh, en- en- in wax badan ay ka qaban doonto marka si toosa loogu wada midoobo xanuunkan in laga wada hortago halow doctore wayhay waan ismaqli laanahay waxaan dib ugu laabanayaa doctor faatix oo eh, isna qadka ku jira Eh, doctore en- en, mar kale soo dhowow en, markaynu eegno arrintan eh, en- en, midaynta oo aad sheegtay in looga baahan yahay wasaaradda caafimaadka En, markii laga reebo eh, en- en- en, ka shaqa- shaqada wasaaradda caafimaadku ay waddo ay iska caddahay en, dhinkaynan en, wacyigelin kala duwan sooleyda kagama baahneen oo ku aadan en, in bulshada sida wasaaradda ugu shaqayso aad ula shaqaysaan en, si aad wasaaraddana aad u tustaan dadaalka aad wadiin bulshadana ay u ogaato in xanuunkan uu yahay mid saxa maadaama aad tihiin dadka kaliya wax laga maqlo aad aad umahadsan tahay runtii su-aalo macna leeb aad weydiinaysaa runtii waxna u bidhaamin karo wasaaradda waxna u bidhaamin karo dhakhaatiirta ee xarumaha barefadka ka shaqeeyo wayna farxad gelinaysaa marka su-aalaha ee sidan oo kale u cilmiyeysan aan doodahooda aan aan ku dhex jiro annaga ka dhakhaatiir ahaan ma lihin rol awoodeed oo inta wasiiradii aan ugu tagna aan amar siin karno maadaama wasiiraddu ay gacanta ku hayso oo ay fududayn karto in lala shaqeeyo dhakhaatiirta dhammaan way u helan yihiin jaarin u yihiin marka s m a ay fariisanaayeen oo ay taqriirka soo saarayeen ma ahayn amar wasaaradeed iyo la talin iyo soo jeedin s m a isbitaallo badan bay booqdeen ayagoo oo research ka samaynayo bukaana u jirtay isbitaallada waxyaaba la xiriira xanuunadan marka annaga eh, dadaalkeenii waan wadnaa wadooyinkaanu ku dhex wadnaa waxaa laga yaabaa eh, dhakhaatiirtu ee ka shaqeeya wasaaraddu inay weli ay shaqooyinkooda ku jiraan laakiin wasiiradu een, ma ma ma u lihin access inaan eh, markaad dhakhtar tahay inaan inta tagtaa dhakhtaraan ahay een, ha- waxaan rabaa wasiiradu inaan la kulmo oo kalena marka waxaan jeclaan lahayn waay qof professional caafimaad oo dhakhtar ah oo wadanka ku dhex shaqeeyay oo dadka yaqaano oo Mm.
meelo badan oo laga gala leh aniga jirin fawziyo dhowr maraan is aragnay runtii een, Wa- wa- waa qof waaya oo iska bashaash oo iska furfuran waaya marka laakiin haddana waqtigoo way waqtigoo nooga nagu yar eh, isticmaal lahayd doctor faatix waqtigoo nagu yar doctor faatix en, markaynu eegno eh, haddii l- aad isu soo k- en, isu imaadaan ee aad en, si wada jira u wada shaqaysaan hal daqiiqa noogu soo koob ee aad wacyigelinta dhinaciina aad ka gashaan soo uma muuqato in wasaaradduna idin arkayso bulshaduna sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qaadanayso wacyigelinta eh, ka hortagga xanuunka
aad iyo aad een, wasaari wasiiraddu waxaa minsan yahay in een, waktigeedii iyo waktiga xukuumadda oo dhan inuu iska daba dhowaan marka dadka hal mawduuca ku qusilan si mawduucaas looga saaro waa in la arkaa ee, isdhak- isbitaal dhakhtar hebel oo isbitaal hebel ka shaqaynayay Mm.
oo le waxaan wey jiraan annagaa aragnay si bulshada ay u aaminaan marka xaqiiqda waxaa ah aragtida waxaa meesha ka bixi laheyd aragtida siyaasadeed een, mid aqooneedna laftirkeeda meesha way ka bixi laheyd oo wacyigelin cilmiyeysan ayay dhakhaatiirtu hawada u marin lahaayeen inkastoo een, hadda aan arkay dhakhaatiir dorfujo kale inuu gruubka ku biiray waay laakiin waay- een, waay dhowr aad isbitaal iyo guddi marka la dhahayo iyo hal qof markuu ku biiray waa kala labo aad baad u mahadsan tahay doctor faatix ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray islamarkaana ah agaasimaha en isbitaalka soomaali sinaas ee magaalada muqdisho barnaamijka faaqadada covid nteen ayuu nala falanqeynay waxaa sidoo kale nagala qayb galay doctor cabdinuur gaari oo ah madaxa en caafimaadka jaamacadda ummadda ee muqdisho ama kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda ee muqdisho anigoo timacadda idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayey maxamuud faarax siidow ayaan dhinaca farsamada uga mahad celinaya intaa mar kale dib u kulmi doono barnaamijkan laceena sidaasi nabadgelyo
matana weeyo meel bay ka wareegtay bidixay bidix maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon maka maaranta bidigay bidixi maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta